magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayey horumarinta kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda shirkan oo muddo laba maalin ah socday ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka socday dowladda dhexe iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada hirshabelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland agaasimaha warfaafinta wasaaradda kalluumaysiga dowladda soomaaliya cabdifataax axmed ari ayaa ka warbixiyey warmurtiyeedka laga soo saaray shirkan shirkan oo ah kii afraad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumaysiga f m d c waxaa diiradda lagu saaray qodobo muhiima oo ay ka mid yihiin xoojinta wada shaqaynta u dhexaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowladaha xubnaaka dowladda federaalka kadoodista iyo meelmarinta heshiis hoosaadka maamulka mashruuca badmaal heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo mudnaansiinta ka hortagga kalluumaysiga xaddhaafka ah iyo jallaabashada noolabiyoodka sii dabargo'aya shirka afraad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumaysiga qaranka ee f m d c waxaa laga soo saaray qodobada soo socda ba xoojinta wada shaqaynta labada heer ee dowladda ee dhinaca kalluumaysiga iyo meelmarinta hanaanka isla maaraynta iyo fulinta mashruuca badmaal kow shirku waxa uu hoosta ka xariiqay mudnaansiinta iyo kor uqaadidda wada shaqaynta wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee heer federaal labo shirku waxa uu dood adag ka yeeshay islamarkaana uu meel mariyey in si wada jir ah looga shaqeeyo habsami u fulinta mashruuca badmaal kaas oo siddeeddii bishii oktoobar sanadkan si rasmiya loo daahfuray iyagoo oo si wada jira u saxiixay una hirgeliyey heshiis hoosaadka maamulka mashruuca badmaal ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed saddex goluhu waxa uu ayiday muhiimadda ay leedahay daadejinta adeegyada horumarinta kalluumaysiga taas oo kaalin wax ku oole ka qaadan doonta hirgelinta qorshayaasha midaysan ee lagu horumarinayo kalluumaysiga iyo kafaa'iidaysiga kheyraadka kalluumaysiga ee waara dhiirigelinta maalgashiga kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dalka goluhu waxa uu dib u eegid ku sameeyey ololaha toddobaadka qaran ee kalluumaysiga kaas oo bishii julaay ka qabsoomay guud ahaan dalka si wada jir ahna ay u fuliyeen wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee heer dowlad goboleed wuxuuna isla qaatay guluhu in la dardargeliyo qabsoomidda shirarkaas si loo dhiirigeliyo maalgashiga kalluumaysiga ee guud ahaan dalka shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo horumarin lahaa kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda